cabdulaahi maxamuud daahir jilicow oo loo yaqaano cabdulaahi abtiga waa wiil dhallinyaro ah oo la xanuunsan cudurka kansarka kaasi oo laga soo qaaday magaalada wajeer isagoona la keenay magaalada gaarisa xanuunkan ayuu la xanuunsan yahay muddo hadda ku siman siddeed bilood wiilkan ayaa laga doonayaa lacag dhan afar boqol oo kun oo lacagta dalkani kenya si loogu daaweeyo sida ehelkiisa ay inoo sheegeen muse aadan bile oo wiilkan gurigiisa oo ku yaala magaalada gaarisa uu ku hayo ayaa faahfaahin ka bixinaya xanuunka wiilkan asagoona codsi u diray muslimiinta caalamka ku nool inaan ehel nahay oon qaraabo nahay oo laga keenay countiga wajeer oo xanuunsan ayaa lii keenay waxaa la soo siiyey rivarol wajaar laga soo siiyey oo layidhi meesha waxba kagama qaban karno gaaras loo soo diray markii aniga aan ehel iyo qaraabo aan ahayn anigu igu soo degay istaalka ayaan geynay istaalka ayaa dhowr iyo toban beri ku jiray marka waxaana la yidhi ninkii qaybta kansarka xanuunkiisana qaybta wuxuu ahay afka carabka iyo fururyaha meel ka mid ah istaalka kansarka markaan tagnay waxaa lihi cudurkan kansar weeye qayb baa laga jaro nairobi loo diray jawaabtii waxaa keentay inuu kansar u yahay laakiin wuxuu ku fiican yaha layidhi maanta state one uu joogaa wax waa laga qaban karaa saa darteed waqti fiican baa keenteen waxaa loo bilaabayaa gubitaan iyo iyo cirbadooyin uu kansarka leeyahay hadda wiik ayaa hadda ayuu joogaa xaafadayda oo hadda gubitaankii lagu bilaabay gubitaankiina waxaa weye wax maalin kasta la gubayo oo afartan beri a la gubayaa oo laba state waayo stateka koowaad waxaa la gubayaa shan iyo toban beri midka labaadna wuxuu la gubayaa laba bilood cirbadana waa ay la socdaan oo xanuunka ah marka ninka nin dhalinyaro weeye ilaa labaatan iyo shan jir ilaa soddon jir weeye yarka u dhexeeyaa hooyadiisi aabihiisna way geeriyoodeen nin wax haysta maaha ninka dhallinyarada wuxuu iska ahay kabarow ku noolku iska ahaa nin adeerkii ayuu la joogay ninkii markuu xanuunsaday gaarsaa la keenay intaasaa la marnay markan daawooyin fara badan oo qarash fara badan u baahan yahay nalyiri ugu yaraan lacag afar boqoloo kun ayuu u baahan yahay labada boqol waa face one waaye labada kalena waa face two marka xanuunka annaga marka ayada dad iska tabaraya nahay ma haysti qarasha intaa dhan ma haysti waxaan codsi dirsanayaa oo muslimiinta ayaan u dirsanayaa oo waxaan u dirsanayaa meel kasta oy joogaan muslimiinta kii dibadda jooga iyo kii waddanka gudihiisa joogo dhammaan waxaan leenahay walaalayaal waxaa nala soo caawiyo ninka xanuunkiisa hadda wax waa laga qaban karaa intuu baalkii kusii ziyaadin waxaan rabnaa in garab qabataan oo ninkan daawasu ku heli lahaa oo gubitaanka hadda loo bilaabay iyu ku wadan lahaa hadda hal maraa la gubay gubitaankii hadduu bilaawday markaasaa darteed inaan inta afartabar ilaa labada bilood dambe inaan ku wadnaan rabnaa insha allah inuu caafimaadana waan rajaynaynaa marka waxaan leenahay muslimiinta dhammaan meel ay joogaan kan waddanka jooga iyo midka dibadda jiro waxaan rabnaa in nala qarabto oo wiilkan sidoo kale madaxda ismaamulka wajeeri gaarisa laga soo doorta ayuu ugu baaqay in cabdulaahi maxamed daahir jilicow ay xanuunkiisa wax kala qabtaan madaxdii ee gobolka laga soo doortay meeshuu ka yimid oo wajeer ahayd madaxdeedii hadduu m b yahay hadduu gafnar yahay meeshuu ka imaada wajeer waaye meentu maanta jiifana waa gaarisa county maantood waxaan ka codsanaynaa garabqabasho inay nala garab qabtaan waxaan kaloo codsi ka dirsanaynaa aniga nin reer gaarsaan ahay odayaashii reer gaarsaan ahay madaxdii gaarisa uu gafnarka u horeeyo oo aadan bare ducaali uu ku xigo oo meja uu ku xigo oo m b faarax macalin uu ku xigo madaxdii reer gaarisna ayadana waxaan ka codsanaynaa kaalmo inayna kaalmeeyaan oo wiilkan hadda qarashka u bahan afar boqoloo kun waaye afartaa boqol nala garab qabto oo aad iyo aad musaacadaan ka helno waxaan ilaabay gabadheenna women reebta ah madam udgoon oo aad iyo aad dadka u garab qabato ayadana waxaan ka codsanaynaa inaa codsigaas maqasho wiilka xanuunsan ay wax nagala qabtaan oyna kaalmeeyaan oy garab noo noqdaan oo wiilkan cudurkiisa wax waa laga qaban karaa ilaahay handuu yidhaahdo annana qabsan ayaan codsanaynaa carays ibraahim oo ah cabdulaahi adeerkii kana soo qaaday magaalada wajeer ayaa isna muslimiinta ka codsaday in ay wax kala qabtaan xanuunka wiilkan muslimiinta oo dhammaala dal iyo dibad wixii joogaanba waxaan rabnaa musaacada insha allahu tacaala wixii waxa annagaan kaligeeya tabar u heli karna ma ahan waxaan kaligeeyan tabar u heli karna maaha waxaan rabnaa muslimiinta dhammaala inay musaacadana siiyaan cabdulaahi daawo waa helaysaa insha allah niyada khayr uu sheeg marka waad bogsanaysaa allah ku barakee bashaar axmed dhaqane warbaahinta star garisa